duqayntan oo xalay saqdi dhexe ka dhacday galbeedka gobolka jubbada hoose gaar ahaanna halka lagu magacaabo laanta goori oo ku taala nawaaxiga deegaanka hoosingow ayaa lala beegsaday saldhig ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen halkaasi goobjoogayaal ku sugan deegaanka hoosingow ayaa v o a u xaqiijiyey in ka hor inta aysan xalay duqaynta ka dhicin deegaanka laanta goori la arkayey diyaarado joog hoose ku duulaya oo dul marayey deegaanka hoosingow inkastoo si rasmi aan loo ogeyn khasaaraha ka dhashay duqaynta lala beegsaday saldhigga kooxda al-shabaab ee nawaaxiga hoosingow hase yeeshee dadka deegaanka ayaa ku waramaya in duqaynta lala beegsaday saldhigga kooxda al-shabaab ee laanta goori oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland cabdinuur cali aadan oo ay v o a la xiriirtay ayaa xaqiijiyey duqaynta ka dhacday galbeedka gobolka jubbada hoose walow uu sheegay inuusan weli helin faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan goobta duqayntu ay ka dhacday duqaynta lala beegsaday saldhigga maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee galbeedka gobolka jubbada hoose ayaa imaanaya xilli habeennimadii khamiista ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab weerar xoogan ay ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka dobley ee gobolka jubbada hoose halkaasoo markii dambe uu ka dhacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada maamulka jubbaland iyo maleeshiyaadkii kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday waxaana la xaqiijiyey inuu jiro khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhasha dagaalkaasi habeenkii khamiista ka dhacay deegaanka dobley ee gobolka jubbada hoose wixii ka dambeeyey qaraxii isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ee ay dadka badan ku dhinteen dowladda soomaaliya iyo xoogaga taageera oo uu maraykanku ka mid yahay ayaa sare u qaaday duqaynta iyo weerarada dhanka cirka ah ee lala beegsanayo fariisimaha maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada koonfurta koob iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii taliska ciidamada maraykanka africa ay shaaciyeen markii weerar dhanka cirka ah ay ku qaadeen saldhig ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen meel boqol shan iyo labaatan mayl dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda muqdisho khadar maxamuud xareed v o a nairobi